madaxweynaha dalka masar cabdulfataax assiisi ayaa kulan la qaatay cabdulfataax al burhaan madaxa golaha sare ee dalka suudaan oo soo gaaray magaaladan qaahira sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada masar madaxweyne assiisi iyo cabdulfataax al burhaanka suudaan oo kulan ku qaatay madaxtooyada dalkani ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu weyn tahay xiisada biyo-xidheenka ethoobiya asiisiga xukuma dalka masar ayaa carabka ku adkeeyey in dowladdiisa diyaar ay u tahay garab istaaga dadka iyo dowladda suudaan war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada masaarida ayaa lagu sheegay kulanka ay yeesheen labada hogaamiye in diiradda lagu saaray dib u eegis guud lagu sameeyo xiriirka labada dal waxayna carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka dhaqaalaha iyo iskaashiga wadajirka ahi ee dhinacyada amniga iyo ciidamada sida lagu sheegay bayaanka wadajirka ah dowladda masar waxa ay si buuxda u sii wadaysaa kaalmooyinka dhinaca gargaarka iyo taageerada saadka ee bani-aadinimada oo ay siinayso dalkaasi suudaan dhanka kale madaxa golaha qaranka suudaan cabdulfataax al burhaan ayaa muujiyey qadarinta xukuumadda khartuum ay u hayso garab istaaga iyo taageerada xukuumadda qaahira ay siinayso shacabka iyo dowladda reer suudaan sidoo kale labada dhinac ayaa muujiyey sida laga maarmaan ay u tahay ilaalinta xasiloonida liibiya midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalkaasi dowladaha masar iyo suudaan waxay xaqiijinayaan in la taageero dhammaan dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro xal siyaasadeed oo u dhexeeya qaybaha liibiya ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka jaraa-id oo ay wada qabteen hogaamiyaasha dalalka masar iyo suudaan kulanka cabdulfataax asiisiga masar iyo cabdulfataax al burhaanka suudaan ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday xiisada biyo-xireenka ethoobiya iyagoo ku baaqay in xiisadaasi lagu dhammeeyo wadahadal siyaasadeeda haddaba cabdiraxmaan isxaaq shangax oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga afrika oo degan magaalada khartuum ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen assiisi iyo al burhaan booqashadii ku gaaray magaalada qaahira ee dalka masar hogaamiyaha dalkani suudaan genaraal cabdilfataax al burhaan waxay daalan tahay sa la socota xuseen dalka suudaan in muddo ahba waxaa ka jiro deganaansho la-aan siyaasadeed oo in muddo ahba soo jiitamaysay dowladda masar oo deris la ah dowladda suudaan waxay ka shaqaynaysaa ama ku hoolan tahay sidii dalkaani deriska la ah ay ugu saari lahayd ama beesha caalamka ugu weydiin lahayd taageero ah sidii dalka suudaan dad iyo siyaasiyiinba ah looga saari lahaa marxaladan xasaasiga ah oo dalka uu wajahayo hadda shir jaraa-id oo ay qabteen labada hogaamiye madaxweynaha dalka masar cabdifataax asiisi iyo hogaamiyaha dalkaani suudaan genaraal cabdilfataax burhaan warfidiyeen ama statementii ka soo baxay waxaa lagu carbaabay in dowladda masar ay diyaar u tahay wakhti walba sidii dowladda deriskeeda la ah ee dalkaani suudaan ugu taageeri lahayd uguna garab istaagi lahayd sidii dalka looga saari lahaa marxaladdan xasaasiga ah siday sii kaashan lahaayeen isku socodka dadka sidoo kale isku socodka ganacsiga labada dowladood oo deris ah iyo umuuro kale oo fara badan waxaa kaloo jiro xuseen noqto ama boynti muhiim ah oo lagu soo qaaday warfidiyeenka ama shirka jaraaid ay qabteen oo ah arrimaha webiga niil saad la socoto webiga niil oo ay bahwadaag yihiin dowladaha masar suudaan iyo etoobiya in muddo ab waxaa ka taaganeed ama waxaa jira isfahan waa u dhexeeya saddexdaas dowladood noqdada ugu muhiimsan ee ku nuxnuxsadeen labada mas-uul ayaa waxay tahay arrinta biyoxireenkaasi oo hadda etoobiya marsiinaysa meelo gebgaba ah arrimahan ayaa imaanaya xilli cirka ay isku sii shareertay xiisadda biyoxireenka ethoobiya kadib markii xukuumadda adis ababa ay ku dhawaaqday in ay bilowday qaybta koowaad ee koronto ka dhalinta biyoxireenkeeda dowladaha masar iyo suudaan ayaa walaac weyn ka muujinaya howlgelinta biyoxireenka ee dalka ethoobiya iyadoo aan weli heshiis rasmi aysan wada gaarin dowladaha ku muransan biyaha webiga naila xuseen saxnuuni v o a kahira